shirka jaraa'id oo ku saabsanaay dhibaatooyin soo noqnoqday sanadooyin badan sii socday laakiin hadda kasii ziyaaday jididkan ka soo baxbay dhaba u socda jidkan baraaw ilaa jidkan yimaada jidkan baydhaba iyo muqdisho inta udhexeysa ah ayaan ka hadlaynay war saxaafadeedkeeni kaasoo ku saabsanaaya maxaa ka mid a dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid a dil ayaa jiro waxaa ka mid a jirdil ayaa jiro waxaa ka mid a dhac ayaa jiro waxaa ka mid a kufti ayaa jira sagaalka bisha waxaa la kufsaday koob iyo toban gabdhooda la kufsaday inta ka dambeysa waxaa la kufsaday sideed gabdhood sagaal iyo toban gabdhood ayay marayaan oo jidka lagu kufsanayo haye yaa falkaas geysanaya iyo dhibaatooyinkaas geysanay dadka dhibaatada geysanay waa dad wata dareeska ciidamada dawladda federaalka wata oo calanka garabka ugu dhegan tahay wata ayaa geysa maxaa taasi ku xaqiijinaysaa xildhibaan qaasim mogow taas aniga guddiga ayaan ka tirsanay guddiga xuquulinsaanka ayaan ka tirsanay maalin walba ayaa waxaa inoo jooga dhibaatooyin degmooyinka sida buur hakaba degmada baydhabo gelitaankeed iyo muqdisho inta gashay inta udhexaysa afgoy intaan waan ka warhayna dhacdooyin ka dhac maalin weli waan ku xisaabtanaa ma jirtaa cid ilaa ay hadda loo soo qabtay falalkaasi ilaa ay hadda qof loo soo qabtay ma laha laakiin waan u sheegnay sida dawladda federaalka dawlad goboleedka waan kala hadlay laakiin ilaa ay hadda wax lasoo xiray ama lasoo qabtay aan maqlay ma laha dadka lacagta haysto waxay raacaan diyaaradaay kukala ka raacaan baydhabo ilaa iyo muqdisho laakiin dadka oo ugu dandarsanaay oo labaatanka dollar jidka ku raacay kuwaas ay ku jidka loo joogo habeen i maalin la kufsado oo la dhaco oo la dilo ayaantii ugu dambeysa hataa gaari laga gubay ciidanka ugu fiican waxay ku jiraan daladoogay ku jiraan haddii ay rabaan in jidkaas la nadiifiyo waxay geyn karaan ciidan oo la tababaray dawlad ajaanib u tababarto oo si fiican u tababaran ayaa jooga meeshaas kuwaas ayaa haddii la rabo oo dhibaatooyinka jidka in laga qaado la rabo kuwaas ayaa la geyn karaa fadhiga ugu dambeeya oo oo lagu hadlayo guddiga amniga oo maamul goboleedyada madaxweyneyaasha iskugu yimaadeen baydhabo waa loogu hadlay jidkan keliyay ka hadleen inta ugu badnaay jidkan ay ka hadleen laakiin maalinkay hadleen iyo maalinka waa laga sii darayaa maalinba maalinta ka dambeysa dhibaatada horey oo sii socota maxaad is leedahay waxaasaa hortaagan in la nadiifiyo jidkaasi oo dhibaatadaas wax laga qabto waxaan kala hadalnay annaga dawlad goboleed ahaan guddiga amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed oo u weyn yahay wasiirka amniga ayaan kala hadnay shalay iyo daraad maalinta ka sihaysa ilaa heer asigana uu kala hadlay dawladda federaalka xataa u dhexgal ayay noqotay laakiin ilaa hadda ma cadda waxa laga qabtay aan ognahay ma laha haddii aa idinka tihiin xildhibaanadii maxaad soo jeedinaysaan daandiray waxaan soo jeedinaynaa baaq aan u jeedinaynaa dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeed in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidankan jidka jooga ay u qaadaan nabadgelyadeeda dedejiyaan oo nabadda ay sugaan ayaan rajaynaynaa inaan u baaqno oo aan niraana sida ugu dhaqsiyaha badan wax ugu qabta